ilahan cumar oo ah haweeney ka tirsan baarlamaanka maraykanka oo waraysi bixisay ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dalka maraykanka uu maanta noqday mid ka mid ah waddamada xun ee caalamka haweenaydan oo muddo fog dagaal xagga afka ah kala dhexeeyo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha dalkaas uu maraykanka ka dhigay meel halis badan waxa kale oo ay soo hadal qaaday rabshadaha ka socda qaybo ka mid ah waddankaas iyo tallaabooyin militari ee uu qaaday trump kadib markii uu ciidamo dheeraad ah geeyey waddooyinka waaweyn maraykanka ee magaalada los angeles waxaan ku soo koray nidaam keligii taliye ah laakiin xitaa marnaba maan arag wax la mid ah waxa hadda ka socda maraykanka dalkii lagu tilmaami jiray hormuudka dimuqraadiyadda ee caalamka ayaa hadda u ekaaday mid ka mid ah dalalka ugu xun iyadoo ciidamada militariga waddooyinka joogaan ayaysan wax tixgelin ah u hayn xuquuqda dastuuriga ah ee shacabka ayay tiri ilhaan cumar waxa ay intaas ku dartay in trump uu malaayiin dollar ku bixinayo sidii uu u muujin lahaa inuu yahay keligii taliyo fashilmay taasina ay tahay mid naxdin leh oo dadka ameerikaanka ah looga baahan yahay inay ka hortagaan sida ay hadalka u dhigtay dad badan oo maraykan ah gaar ahaan kuwa garabka midig ayaa dhaleeceeyey hadalka ilhaan iyagoona ku tilmaamay mid xadgudub ku ah waddankooda hadalkeedan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor madaxweynaha dalkaas donald trump uu amar ku bixiyey in magaalada los angeles oo ay ka jireen rabshado xooggan loo diro ciidan badan iyo dadka mudaharaadayay iyo kuwa aan u dhalan dalkaas ay la kulmi doonaan ciqaab adag haddaba marka laga yimaado xiisaddan ka dhex taagan ilhaan cumar iyo trump ayaa waxaa geesta kale haweenaydan ay mar sii horraysay qayb ka ahayd dad u ololeeya qowmuluudnimada iyadoona barteeda gaarka ah ku sheegtay inay garab taagan tahay islamarkaana dadaal ugu jirto sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen waxay ku tilmaamtay xorriyad